bismillaahi raxmaan raxiim duhur wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka duhur ee rediyo dalsan qodobada ugu dooroon duhurnimadanna waxaa ka mid ah
dowlad goboleedka jubbaland oo maanta ceel waaq kusoo gabagabeynaysa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaad
madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo gaaray magaalada ceel waaq iyo ujeedka safarkiisa
hadaljeedinta musharaxiinta u taagan guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare oo maanta ka qudbeynaya labada aqal ee magaalada muqdisho
madaxweynaha muddo xiliidkiisu u dhammaaday oo amar siiyey ciidamada dowladda kadib qaraxii ka dhacay een liido
axbaaraadka wararka soomaaliya ka baxsan ee aan soo qaadan doonana waxaa ka mid ah
khasaaraha ka dhashay weerar bambaano oo lagu qaaday masjid ku yaala dalka afghanistan oo kordhay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa sabti taarikhduna ku beegan tahay saddexi labaatanka bisha abriil sannadah laba kun iyo labi labaatan dulmarka warkayga duhur ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan
degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha lix iyo tobanka kursiya ee dowlad goboleedka jubbaland ay ku leedahay baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya doorashada oo shalay si rasmiya uga bilaabatay degmada ceel waaq ee gobolka gedo waxaa lagu wadaa in maanta lasoo gabagabeeyo marka ay dhammaan soo idlaadaan doorashada xubnaha lix iyo tobanka kursiya shan kursi oo ka tirsan lix iyo tobanka kursi ee golaha shacabka ayaa doorashadoodu waxa ay ka socotaa degmada ceel waaq waxaana markaasi doorashadan laga soo wareejiyey degmada garbahaarey ee gobolka gedo kadib markii siyaasad ahaan iyo amni ahaanba la isku fahmi waayey hanaanka doorasho ee degmada garbahaarey guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa goobta lagu qabanayo doorashada waxa ay ka wadaan diiwaangelinta musharaxiinta doonaysa in ay markaasi u tartamaan shanta kursi ee golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya inkastoo qaar ka mid a la doortay duhurnimadii maanta shalay ayay ahayd markii lix iyo tobanka kursi koob iyo toban ka mid ah lagu doortay magaalada ceel waaqe ee isla gobolka gedo halkaas oo isla gelinkii dambe ee shalay uu gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo bogaadiyey guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo sidoo kale xildhibaanada dhaartu ay u dhiman tahay ee lagu doortay shalay degmada ceel waaq ee gobolka gedo guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu wadaa in isla gelinka dambe ee maanta ay kusoo gabagabeeyaan doorashada degmada ceel waaq ee isla gobolka gedo
markan haddaan eegno hadaljeedinta musharaxiinta guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka socotaa magaalada muqdisho haddii aan ku hormarno golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya musharaxiin dhowr ah ayaa iyagu ka mid ahaa musharaxiintii khudbeeyey hadal joodintooduna ay dhegeysteen baarlamaanka soomaaliya ee hoolka ku sugan waxaa hadaljeedinta ku hormaray cabdirashiid maxamed xidig oo isagu u istaagay ama ka mid ah musharaxiinta doonaya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya afarta sane ee soo aadan cabdirashiid xidig ayaana khudbadiisa iyo sidoo kale hadaljeedintiisa wuxuu kaga hadlay arrimo kala duwan inuu isbedel ku sameyn doono baarlamaanka koo iyo tobanaad ee dalka kana duwanaan doono baarlamaankii dalka ka jiray mudanayaasha iyo marwooyinka sharafta le iga guddooma salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ii ogolaada inaan idinla wadaago arrimaha aan u arko in baarlamaanka kow iyo tobnaad uu xoogga saaro kadib marka aad ii doorataan afhayeenkiinna golaha shacabka haddii alla yidhaahdo mudanayaal iyo marwooyin haddii rabbi idmo aad ii doorataan guddoomiyaha golaha shacabka ugu horeyn waxaan ku shaqayn doonaa tala wadaag anigoo tixgelin iyo mudnaan siinaya kana faa'iidaysanaya fikradaha aqoonta waayo aragnimada ee xubnaha golaha shacabka ee sharafta leh goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga wuxuu ahaanayaa hay-adda hogaaminaysa dalka mudanayaal iyo marwooyin innaga oo ka faa'iidaysanayna dhacdooyinkii iyo khatarihii waddanku soo maray waxaan hubinaynaa inaan hay-adaha dawliga ahi isku milmin ee, la- uuna jiro xis- la xisaabtan iyo kormeer oo uu baarlamaanku ku samaynayo dhammaan hay-adaha dowladda mudanayaal iyo marwooyin baarlamaanku wuxuu yeelanayaa sida caadigaa guddiyo guddi waliba uu u xilsaaran yahay inuu la howlgalo hay-adaha iyo wasaaradaha uu u xilsaaran yahay sidoo kale xubnaha baarlamaanku waxay ka mid ah- noqonayaan kana qaybgelayaan baarlamaanada guddiyada baarlamaanada caalamiga ah afrika kan carabta baarlamaanada waddamada reer galbeedka eshiya iyo baarlamaanamada aan saaxiibada gaarka nahay ama aynu xidhiidhka gaarka la leenahay mudanayaal iyo marwooyin waxaan ahaanayaa afhayeen qaata oo fuliya go'aammada mana dhici doonto inaan qaato go'aamo eh, gaara oo aan baarlamaanku aqlabiyad ku ansixinin mudanayaal iyo marwooyin waxaan diyaarinayaa qorshe dhammaystiran oo xildhibaan kasta iyo qoyskiisa ku lahaanayo daryeel caafimaad oo buuxa full medical insurance sidoo
intaasi kadib waxaa hadalka waxaa hadalka qaatay musharax cabdulaahi aadan axmed balaag oo isaguna soo bandhigay barnaamijyadiisa hogaamiyeed aadan maxamed nuur salansor ayaa ka mid ah musharaxiinta iyaguna hadaljeedintu qaatay iyo musharax xasan cabdinuur khudbadda ama hadaljeedinta isaguna waxaa qaatay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyihii baarlamaankii tobanaad ee dalka wuxuuna soo bandhigay barnaamijyada ho- barnaamijyadiisa hogaamineed wuxuuna carabka uu ku dhuftay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in sharciga uu ilaalin doono haddii la doorto xildhibaanadana ay xasaanadooda noqon doonto mid laga taxadaro hadaladiisana waxaa ka mid ahaa
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدن قدومي قدق الدور الشضع حلوانا قلها الشعب كبرلمان كجمهورية فدرالك الصومالية شغالها برلمان كعيدنك أمنيك bahda warbaahinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh marka hore waxaan idinku hambalyaynayaa xilka laydiin soo doortay waxaan ilaaha ka rajaynaynaa in dhammaanantaannada ilaaha nagu guuliyo matalaadda shacabka soomaaliyeed ee golaha shacabka baarlamanka federaalka soomaaliya waxaa sharaf weeniya anigoo ah xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan inaan idinsoo hor istaago si aan idinku soo bandhigo murashaxnimadeyda xilka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo qorshahayga ku aadan xilka guddoomiyaha golaha shacabka mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan ahay shakhsi qabtay xilal kala duwan oo dowladeed laga bilaabo heer degmo ilaa heer dowladda dhexe waxaan soo qabtay xilka guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada baydhabo xilka wasiirka wasaaradda hantida qaranka iyo qalabaynta wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaan ka soo shaqeeyey dhinaca diblomaasiyadda oo waddankayga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku matalayay derajada sa- danjire ama safiir waxaan soo qabtay xilka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamanka tubnaad mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh baarlamanka federaalka waa hay-adda ugu muhiimsan hay-adaha dowladda baarlamanka waa hay-adda sharci dejinta ee dowladda isaga ayaana go'aamiya ansixiya xeerarka siyaasadda guud ee dowladda qorshaha guud ee horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo miisaaniyadda guud ee dowladda golaha shacabka waxaa si gaara u khuseeya la socodka golaha waxqabadka hay-adda fulinta iyo gudashada waajibaadkeeda golaha wuxuu leeyahay awoodda la xisaabtanka iyo korjeyteynta hay-adaha dowladda ee heerka qaran gaar ahaan dhinaca dhaqangelinta sharciyada sida ku cad qodobka lixdan iyo sagaalaad
maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa dhanka kale een golaha shac- golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyaguna muqdisho ayay kulan ku leeyihiin hadaljeedinta koowaad waxaa qaatay saalax axmed jaamac cabdi xaashi cabdilaahi ayaa ku xigay cusmaan abuukar dube ayaa isaguna ku xigay oo saadaljeedinta qaatay iyo cabdixakiin macalin axmed dhammaantoodna waxay soo bandhigeen barnaamijyadooda kala duwan ee hogaamineed iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ay qaban doonaan mid labaatan daqiiqo ayaana iyagu haysteen ama wakhtiga loogu talagalay musharax kasta inuu kusoo bandhigo barnaamijyadiisa hogaamineed maalinta beri ah waxaa la gudageli doonaa dhanka aqalka sare gudoomiye ku-xigeenada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ayaa loo gudageli doonaa iyo sidoo kale ku-xigeenka labaad halka baarlamaanka soomaaliya ee golaha shacabkana iyaguna gudoomiye ku-xigeenka koowaad loo gudageli doono waxaana la filayaa in todobyolaatanka bishan aan ku guda jirno ee abril oo maalmo qor ay ka harsan tahay la doorto golaha shacabka halka aqalka sarena lix iyo labaatanka bisha la doorto
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee waqtigiisu uu idlaaday ayaa fariin u diray ciidamada amniga kadib weerarkii xalay ka dhacay xeebta liido ee magaalada muqdisho waryaheena cali aadan ayaa ka waramaya
madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo oo si kulul u cambaareeyey weerarkii lagu qaaday mas-uuliyiin iyo muwaadiniin kale oo ku afurayay xeebta liido ayaa tacsi tiraanyala u diray ehelka iyo qaraabadii dhammaan dadkii ku geeriyooday weerarkaasi madaxweynaha ayaa tilmaamay in iyadoo lagu guda jiro tobankii dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan ay qarax al-shabaab la beegsadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka cusub iyo taliyaha ciidanka booliska jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar oo ku sugnaa maqaayad ku taala xeebta liido ee degmada cabdicasiis innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa ehelka iyo qaraabada muwaadiniin ku geeriyootay qaraxii argagixisadu ay la beegsatay muwaadiniin soomaaliyeed oo ku afurayay xeebta liido waxaan bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee ka hortegay in ruuxii naftihaligaha ah uu gudaha u galo hoteel ku yaala xeebta liido waxaana farayaa dhammaan ciidamada ammaanku inay muujiyaan feejignaan dheeri ah xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muwaadiniinta ku geeriyootay qaraxa alla ugu baryey in hoygoodu uu ka yeelo jenadol fardoso waxaanu caafimaad deg dega u rajeeyey muwaadiniinta kale ee dhaawacu ka soo gaaray falkaasi arxandarada ah ugu yaraan afar ruux oo isugu jira askar iyo dad shacab ah ayaa ku naf waayey qaraxii ismidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay xeebta liido islamarkaana uu ku dhaawac waxaa ku dhaawacmay siddeed qof oo uu ku jiro taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis liibaan shidane
warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda wadanka afghanistan wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in tirada dadkii ku geeriyooday weerar bambaano oo lagu qaaday masjid iyo iskuul waxbarasho oo diinta lagu baranayay oo ku yaala waqooyiga dalkaasi afghanistan inay sii korortay soddon iyo saddex qofood ayaa lasoo warinaya dadka geeriyooday waxaa ka mid ahaa arday dhigata iskuulka dhanka iyo culumta diinta lagu barto sabixullah almujaahid afhayeenka ururka taalibaan ayaa waxa uu sheegay isagu in weerarkaasi uu ka dhacay magaalada imaam saheeb lagu magacaabo oo ku taala gobolka kundus ee dalkaasi afartan iyo saddex qofood ayaa ku dhaawacantay badankoodna waxay ahaayeen arday sida uu sheegay afhayeenku ilaa iyo hadda ma jirta cil sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi laakiin ururka taalibaan gaar ahaan gudaha dalkaasi afghanistan waxaa inta badan weerar ka fuliyay ururka daacish waxaana inta badan weerarada ay fuliyaan iyagu mas-uuliyaddooda sheegta waa mid ka mid a weeraradii ugu xumaa ee dalkaasi afghanistan ka dhaca gaar ahaan masjid ku yaala gudaha dalkaasi waxaana sidoo kale lasoo warinayaa in labiiy toban qofood oo muslimiin shiico ah halkaasi ay ku geeriyoodeen halka tiro kaleo intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen gobolka kundus ee dalkaasi afghanistan ku yaala wuxuu ka mid yahay golol markii loo eego gobolada inta ugu badan weerarada ay ka dhacaan tirada guud ee halkaasi ku dhimatayna waa mid markii loo eego afartameeyo kor u dhaafaysaba shalay oo jimcaheed ayaa weerarkan uu ka dhacay waana mid ka mid a weeraro isxigxigay oo halkaasi ka dhacay sida afhayeenku u sheegay qaramada midoobey ayaa weerarkaasi waxay ku tilmaamtay mid aad kaga xuntay aadna u cambaaraysay markii loo eego ururka isis ayaa bishii oktoobar aanu kasoo gudubnay iyagu waxa ay weeraro kala duwan ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi gaaraana masjid ku yaalla dalkaasi konton qofood ayaa ku dhimatay tiro kaleo intaasi ka badan oo boqolaal gaarayna waa ay ku dhaawacmeen xaaladda guud ee dalkaasi afghanistan waxaa dhibaato ku haya ururka lagu magacaabo daacish warkii duhur ah duhurnimadan kala socoteen raadiyaha dalsanna waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel